الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد نبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ينفعنا ولا تجعل فيما علمتنا وبالا علينا باب في غسل الميت maydka maydhitaankiisii ayuu baabkiisii yahay bal waa umuurihii kuba tacalluqsanaa maydka maydhitaankiisa ee maydka oo la maydho iyo kafantiisa iyo salaada lagu tukaniyo iyo aasitaankiisu waxoo dhamiba waa furuud kifaaya ama fardu kifaaye weeye oo ay farad ku tahay dee ciddii bal meesha kaba dhaweyda ama kaba warhaysay ay farad kifaayo kuba noqonayso marka kafanti way inoo dambaysaa dafnigina waa dambeeyaaye bal maydhitaankii ayuu baabkiisi iyo wixii kuba tacalluqay ayuu baabkiis ayuu halkan inoogu sheekhu inoogu sheegaya wuxuu yihi raximah اllahu tacaala وxadaثna yaحya بnu yaحya qala akhbarana yزيid بn zurayci can ayuba can mحamed bn sirina can umi cadiyata qalat anaha qaalat sanadku waa dadaynu in badan soo aragnay ayubna waa ayub saktiyani bal wuxuu ku baxaa da haysaa dacasiyo heleysaa ayub waa ayub saktiyani markaa umu cadiya xalayna waa ti inoogu sugnayd oo waa haweeney ansaara macrifo weyne marka la eego de iyadaa asalba u ah kayfiyada maydka loo maydhayo iyo axaadiiseedan iyadaa asal u ah iyadana moxamed ibnu sirin iyo xafsa bintu sirin baa labadooduba kaba wariyey oo mid waan arki doonaa riwaayaadka labaduba way ka wariyeen welibana xafsa waxyaalo ziyaada oonu moxamed xafidin ayay iyadu waxa weeyaan ka xafiday oonu arki doono ziyaadaadkeeda duruqda qaarkoodna moxamed de iyadoo ab walaashii xafsa ayuu waasidadeed kaga wariyaa kuwana toos buu kaga wariyaa toos bu umucadiya ugaba warinaya marka umucadiya qaalat waxay tidhi dakala calayna الnabiyu salى اllahu عalayhi wasalam rasuulka ilaahay baa noo soo galay walxaal naxnu anagu naqsilu aan maydhayno ibnatahu inantiisii aan maydhayno balse inoo dambaysana zaynab bay ahayd kubra banaati rasuuli اllahi salى اllahu عalayhi wasalam faqaala wuxuu yihi rasuulka ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu calayh iksilnahaa maydha halaatan saddex goor maydha aw khamsan ama shan goor maydha aw akhara ama wax ka badan min daliki waa iyadaabuu la khidaabayaa dee shantaa intaa cadadka shantaa wax kaba badan min dalika ama madkuri in ra-aytuna haddaa idinku ay idin muuqato oo dee maaha ada aragtaan in loo baahan yahay weeye maha dee calaa sabiili tashahiya inay kolba say doonaan ay yeelayaane waa in ra-aytuna daliki arrinkaas oo ah shantaas waxa ka ziyaadsanba hadday idiin muuqato in loo baahayo taa aragtaan bimaa in biyo ku maydha iyo wa sidrin qasil ama caleen gob wajcalna yeela fi laakhirati waa kaslada iyo maydhiga dambe waa marada dambe ugu dambaysa waxaad yeeshaan oo biyaha aad raacisaan oo kuda ku kordhisaan kaafuuran kaafuur aw shay-an min kaafuurin awdu waa lishaki laakiin dee waa isla macnay keenaysaa oo shay-an min wax kaafuur ka mida kaafuuranta horeba waa nakiro siyaaq isbaat ku sugan cumuum ma faa'iidayso wax yar iyo wax badanba way ku rumoobaysaa markaa tan waa wax kaafuur ka mid ah kaslada ugu dambaysa yeela fa idaa faraqtunna marka faaruqdaan aad dhammaysaan ee maydhitaankeedii aad ka faaruqdaan faadinanii i ogeysiiya oo isoo ogeysiiya intaydaan kafanta kuba xidhin weeye falamaa faraqna markii aan dhammaynay aan ka faaruqnay maydhigii inantii rasuulka ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu caleyh markaa dhimatee la maydhayay yan aadanaahu dee iyaduna dad kale ayaa la joogay oo la maydhayay ayaanu ogeysiinay rasuulka ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu caleyh isna kama dheeraynba faalqaa wuxuu soo tuuray ilaynaa xagga yaga usoo ridu usoo tuuray xaq wahu waa maradii uu guntanaa xaq wahuna hadday idin xarakaysantahay waa luqo labaad oo jirta walow xaq waayo ama xada fadxadeeda ay horeysiyaan xaqiguna asalka hore waa halkan dhexda ee guntigu qabto halkaas baa la yidhaahaayo de waa halkaa laga guntada ee guntigu qabanayo taas baa xaq lagu magacaabaa ede maradii halkaa iyada lagu xidhayay waa izaarkii ama wixii macawistii ama wixii xagga hoose lagaba qaadanayeyna waa dee meeshaasaa lagu xidhaa macqid alizaar baa asalku iyo saasa iyadiiba lagu magacaabay marka halkan waa izaarkiisii maradii uguntanaa ayuu usoo tuuray uu siiyey uu iyagii usoo usoo dhiibay faqaala waxaanu yidhi ashcirnahaa waa izaarkan ama maradan shicaar uga yeelo ujeeddadu jidhkeeda xigsiiya iyaahu waa isagana waa ashcirnaha waa ashcirna albent iyaahu wey waxa shicaar ugaba yeeshaan iyaahu xaqwigan aan idiin dhiibay ama izaarkan shicaarkeeda kaba dhiga shicaarna waxaa la yidhaha marada hoose ee jidhka xigta taas baa shicaar la yidhaha sasare disaar bay yidhaahaan haddaba waxaad marada jidhkeeda xigta waa uguntiya weeyaan oo ku duuduuba oo jidhkeeda taasi haba xigto waayo waa mara rasuulka ilaahay markaa furay jidhkiisii tii gaadhsiisnaydba weeye oo waxa weeya de way ka duwantahay waxaan kale ay kuba kafnayaan rasuulka ilaahayna dadka kale la mid maaho dee horena u aragnay waana inoo dambaysa aathaartiisa waa ay tabaruki jireen saxaabadii rasuulku salawaatu ullaahi wasalaamu calayh tana tii un bay kaba mid ahay tabaruktii aathaartii rasuulka ilaahay la barakaysanaya ama isagaaba dee la yimi oo ficilkiisii ay tahay wuxuu leeyahay maradan jidhkeeda markaa xigsiiya bal xadiidku waa xadiid keliya un baabka waana xadiis dheer oo kale muslim dee meel keliyaoo duruqdii xadiisku lahaa isagoo wixii ziyaadaad lah un ku gaabsanaya ayuu inoogu soo arooriyey oo kale bukhaari raximah llahu tacaala xadiidkan waa la wadaagsaday walow alfaadaha qaarkood ee ay markaa muslim oo kale ama ay ku kala dunaan karaan ama ay isla dheer yihiin laakiin asalka xadiidka waa la wadaagsaday bukhaarina siday caadadiisa ahayd ee imaka muslim meel buu ku sheegay walow isaguna meel keliyu kusoo wada arooriyey ee laakiin arrinkii uu ihtimaamaye ahayd xadiidka fawaa'idiisa iyo fiqiga kuma sugan inuu tarjamo ugaba yeelo iyo istimbaadkii taas baa keentay abwaab istaba socota inuu xadiidkii u baabayso xadiidka ilaa labayo toban goor buu soo celiya mar baa adigu dahaaro ahayd wayso waayo meelihii waysada aynoo soo socday in iyadana lagu bilaabayo markaa la maydhayo maydkii mawaadicdii waysada intaasuu usoo arooriya xagga hore halkan buu deeta koob iyo toban meelood isxigsiiyaa iyadoo abwaab u dhiganayo oo markuu riwaayo kastaba baabbuu u dhiganaya ah waxyaalahan xadiidka uu kulansaday ama xaggan maydhiga ha noqoto waxaan lagu maydhaya ha noqoto kaafuurta la yeelaya ha noqoto witri ahaan tan loo maydhayo haba noqoto izaarki ama dee tan oo kaleo ah miyaa ay dee mara nin haweenadiima lagu kafni karaayoo kale waa tan iyadana xadiidka fawaaida kala duwan oo dee imaka inagoo aan kolkol meela yar taabanayno ayuu isaga cuna canaawin uba dhigtay isaba socoto oo markaas usoo arooriyo macnaha waxa weeya un wixii xadiidka laga qaadan lahaa ayuu xadiidkii markuu soo celiyo tarjamo aan tii hore ahayn ayuu u dhiganaya duruqdii aan tii hore ahaynna waa ku keenaya asaaniid aan kuwii hore ahayn waa sida dee kitaabkuba yahay ama dee fawaaiddiisa badana uu leeyahay ilahayna fiqlbukhaariyi fi taraajimi taraajimtan baa fiqigiisii uu kuba jiraa dee mujtahid buu ahaa isagoo raggan dee kale oo dhan waa ka wada heer sarreeyey marka la eego xagga fiqi ahaan markay noqoto dee mala isagii abi daud iyo haddaba in xadiidku waa kanoo duruq buu inoo la yeedhay bal duruqda imaka kan isaga inta inoogu sugan horta waxa weeyaan rasuulka ilaahay salawaat ullahi wasalaamu alayh waxa la waxaa la maydhayey gabadh uu dhalay baa la maydhayey waana inoo dambaysaa zaynab riwaayaadka qaarkood umu kulsuum baa kuba timaadee lakin riwaayada kitaabka inoogu imaanaysaa zaynab inay hayd weeyo abulcas ibn rabic la yidhaha baa zaynab qabay umaama iyana way u dhashayba oo iyadoo dee markii dambe hadhay oo dee marka waxa weeyaan oo cali guursaday markay faadima dhimatay dabadeedba iyadoo uu qabana cali uu markaas dhintay ama laba diray in umaama zaynab baa dhashay abulcas ibn rabic amrawadaag bay ahayd kale waana sideed sanadii sideeaad madaxeedii baanay dee ahla siyar yidhaahaan waktigan ay zaynab dhibatay bal zaynab markaas dhimashadeedii zawjkeedina isagu waxa weeyaan ma maydhayno waa kanoo dumar baa maydhayay oo ay bacd alculamaa kaba qaateen dee xagga markay ninka noqoto inay dumarku kaga mudan yihiin maydhitaanka walow zawjku uu maydhi karo dee ay kaga mudan yihiin oo kaleo xadiid kasta inooguba sugan bal markaa rasuulka ilaahay muxuu amray inay maydhaan saddex goor maydhaan ama shan ama in ka badan riwaayaad kalena waa inoo dambeeyeen haddii a la idhaaho oo witri maydha shan ama wax ka badan taasna ama alfaada inoo dambeeya macnaha xadiidkuna maca riwaayaadkiisa inoo dambeeya tuu keenaya waxa weeye inuu yahay dee horta waajibku waa mar in jirhkii la wada gaadhsiiyo oo la wada maydho taas baa asalkii ama faradku uu ku xasilayaa ama wujuubka uu kuba xasilayaa walow dee laga yaaba bacd alculamaa halkan saddex inay kaba dhigaan waajibku inuu noqonayo dee amarku siiqu ku wada yimi saddexda iyo dee maydhadu laakiin bal inay dee shayga mashruuca ama manduubka ay tahay saddex goor cala alaqal witrota in la maydho witrigaasna saddex buu noqonaya haddii markaa loo baahdo weeye sida dee xadiidkaba imika markaas riwaayaadkiisa kaleba inoogu sugan loo baahdo intaas saddexdii in laga ziyaadiyo oo la isdhaaho malaa muu nadiifoobin ama inqa ahaan iyo tandiif ahaan loogu baahdo dee shan witrigii baa la ilaalin oo shan baa lagaba dhigi haddii intaa in ka ziyaadsan maha calaa sabiili tashahi inuu tan rasuulka ilaahi saa u aragtaano ayada waa haddii loo baahdee haddii intaa in ka badan loo baahdana toddobay noqon bal taas weeye horta waa inta iyada xadiidka inoogu sugan in in lagu maydhayo biyo iyo ama qasi lagu maydhayo sade inagaba la isticmaalana xadiidka way inooguma sugan tahay oo dee bal taas laguma maydho in dee bacd alculamaa qowlkooda ah biyahan wax daahira loo geeyo oo kale dahurnimadii kamaba baxayaan oo saa daraaddeed iyagoo saasay wax dahirayaan oo bal matalan taas walow dee qolooyin kale ay leeyihin may de waa kaslada hore iyo kuwa hore marka dambe biyo saafiya in lagu maydho si dee taasaa tadhiirka kuba xasilaya ay dhahaan bal in laguba maydho waxaa kaloo xadiidka kusugan in ugu dambeyn ama kaslada ugu dambaysa shay kaafuura ama wax kaafuura lagu darayo lagu maydhayo xadiidka daahirkiisu waxa weeye biyaha in la raacinayo kaafuurka maaha in biyihii isagii gaar ahaan lagu daadinayo un kaafuurkii ee waa qasradii ugu dambeysay waa biyaheedii inta lagu laaqo in laguba maydhayo xadiidku taasuu keenaya wajcalna fi laakhirati wa fi lgaslati alaakhirati gaslada dambe kaafuran aw shayan min kaafuur waxaanay culimadu yidhahan dee nooc horta yar diib ahaan waaba oo in taas waa waxa looba isticmaalayo waanay leeyihin dee khaasiyadiisaa buruudo jirkii uu qaboojiyo uu adkeeyana uu hor joogsado inuu dhaqso jirkii isu bedelo ama taasna taxallul dhaqsaa iyo waxaasna uu kaba ilaalinayaa bay idhaahaan oo waa khawaas uu leeyahay bay yidhaaheen bal rasuulka ilaahay wax kaafuura kuba maydha intan weeye inta bal horta inoogu sugan lakin riwaayad kalean eegaynaa waxyaala ziyaadaha la socda وxdثna يحyى بن يحyى qال أخبرnا يزيد بن زريع عن أيوب عن محمد بن سيrين عن حفصة بنت سيrين عن أم عضyة eg markii hore أيوب عن محمد بن سيrين عن أم عضyة imkana waa أيوب oo عن محمد بن سيrين عن حفصة بنت سيrين عن أم عضyة oo أم عضyة iyo محمد حفصة udhaحaysa waxaana inoo dambaysa haddii a la yidhaaho isagoo ayuub toos xabso ugaba warinayo iyadna waa la kulmay sidaa walaalkeed maxamedba uu laba kulmay marka intuba waa wax inoo suganoo umu cadiya waxa xadiidkan madaarkeesuba yahay waa labadan walaalo ah maxamed iyo xabsa kolley iyagu reer ciraaq bay ahaayeen umu cadiyana reer madiinay ahayd laakiin sida riwaayaad inooguba timi oo kale wakti inan ay dhashay loogu soo qayliyey oo mala markaa basra inuu jihaad ka yimaa suurtagala basrana loo sheegay taas ayaa isagabay xaggeed bal markii ay u timid dee qayladaasiya ayay xagga basre qabatay oo may gaadhine malaa isagoo maalin ama laba cisho mootanaa bay gaadhay waktigan bay iyaguna laba kulmeen oy xadiidka ka xafideen oy ka wariyeen iyadu taas bay u tagtay basre ay uba tagtay haddaba xafsana dee ziyaadaad aan muxamed lahayn leh waaba halkanaaba kaba mid ah can umi cadiyata markaa waxyaalo ziyaadaada dariiqa xafsiga oo walaashii ayuu kuba warinayaa kuwana isagaaba ugaba maqlay de waxaana la yidhaha labadoodana ma horta iyo waa taabiciinta dadkii u yaqaano xagga mid si looma maydho xadiidkan bay dee iyagu ahaayeen madaar ama asal ay uba yihiin qaalat waxay tihi can umi cadiya qaalat mashadnaha ay mashadna shacaraha waxaanu feedhnay timaheediio halaaثata quruunin xaal ay tahay ama timi uu yahay shacarkii saddex gees ama saddex qayboodoo adugu intay timaheedii ay furfureen oy u feedheen ayay haddana isu geeyeenoo saddex qaybood bay ka dhigeenoo intan foodana qayb bay kaba dhigeen ay isku xidheen ama ay si sidacoo kale u sameeyeen labadan gees oo kale ama labada dhinacna waxa weeyaan qayb bay ka dhigeen dhammaanna xagga dambe ayay u rideen timihii oo saasay intay feedheen ayay ka dhigeen bal matalan waa timihii baa la feedhayaa ayay saddex qaybood bay markaa kaba dhigeen labadan jaanib iyo foodii waxaana sida xadiidka duruqdiisa kuba yimi dhinaceeda dambe ayay u rideen oo saasaa deeto markaa ay maydheen mashadnaha halaaثata quruunin وxdثna qتyبة بن سعيid عن مالك بن أنس وxdثna أبوربيع الزهراني وqتyبة بن سعيid qال xdثna حmاd وأحمد بن زيد ح وxdثna يحيى بن أيوب qال xdثna بن عرyة كلهم wa مالك بن أنس حmاd بن زيد iyo إسماعيل بن إبراهيم dhmmaantoodba عن أيوب أyوب bay xadيiثka kaba wariyeen عن محمد محمدna waa ina sirin عن أم caضyةa qالت أنha qالت توفiyat waxaa dhimatay إحdى بناaت النبي صلى الله عليه وسلم رasuulka ilaahay habiisii mid kamida ayaa dhimatay وفي xadيiث بن عulayةa marka xadيiثku waa ka aynu soo maray oo intii aynu soo maray baa kuba sugnayd waa xadيiثkii أyوب عن محمد xadيiثka iبن عulaya waxaa kuba sugnaa qالت atana rasuul الlahi slى الlahu عalيه waslm rasuulka ilaahay baa noo soo noo yimi lafdigii horena dakla calayna buu ahaa wanaxnu naqsil bnatahu anagoo inantiisii maydhayna wafii xadiiثi maliki malik xadiidkiisa waxaa ku sugnaa qaalat dakla calayna sadee riwaayadii hore ee yaziid ibnu zureyc ayuu kaba warinayey ay ahayd dakla calayna rasuul الlahi slى الlahu عalيh waslm حين توفyت ابنته بمثل xadيiث يزيد بن زريع عن أيوب عن محمد عن أم caضية isagoo mالك xadيiثkiisani uu la mid yahay xadيiثkii يزيد بن زريع uu أyوب ka wariyey isna محمد محمدna أم caضية waxaanu de بمثل xadيiثi يزيد oo kale un baynu soo arki jirnay inuu ku gaabsado maanta sanadkii buu dhameeye lakiin يزيد بن زريع baa markaynu soo marayba laba sanad buu lahaa midi muxuu ahaa waa ka koobaado can ayuba can muxamedin can umni cadiya waana kan imaam malik kula midka yahay mid labaad baynu soo aragnayo de yaziid can ayuba can muxamed ibni sirin can xabsa binti sirin can umni cadiyana kaasna isagu baaba lahaaye ka waa kay mashadnaha halaaثata quruunna kuba sugnayd riwaayada xabsa u maxamed kabari markaa tan maa waa ta hore buu leeyaho labadoodan si uu u kala saaro laftigiisna ku la midkaya uu inoo sheego ayuu markaa sanadkii u dhameeyey inay sanad labaadna uu lahaa yaziide oo uu yihi bimili xadiidi yaziid bni zuraycin can ayuba can muxamedne maaha xadiidkii yaziid can ayuba can muxamed can xabsa maaha ee waa ka ne labadaba waa ta inoo horreyso labada inoo horreyso saasaa keentay inuu maanta dhameeyo isagoo inaan markii hore kusoo arki jirnay inuu ku kaaftoomo bimili xadiidi fulan وxdثna qتيبة بن سعيد qال xdثna حmاd عن أيوب عن xفصة عن أمi caضyة بنحوه oo حmاd بن زayd ba isna أyوب eg waa tan aan lahayn eg xfsna waa ka wariyey محmedna waa ka wariyey labadoodoo mid kastaaba mcadiyo toosugaba warinaya محmed عن xفصة عن أmi caضyana xadيidka uu ku wariyay saddexdiiba waa taa imakaan aragnay waa أyوب بن kolley riwaayada markay noqoto ayub can muxamed can xafsa can umi cadiya taas muslim baa le lakiin labadaas seeood ee kaleba bukhaari uu la leeyahay binaxwi غayra anahu qaala wuxuu yihi halaaثa aw hamsa aw sabca aw aksara min dalik eg riwaayadii hore halaaثa aw hamsa aw aksara min dalik o aw sabca lamay socon tanna maxay noqotay halaaثa aw hamsa aw sabcan oo saddex maydha ama shan maydha ama toddoba maydha ama inka badan ba lakin waa goorma waa in ra'aytuna dalika ama dalikiba oo khidaabkii keligeed baan kaba dhigno walow dee jamac cid kale ay la socoto iyadoo la khidaabay haddaad aragtaan taa in loo baahan yahay weeye maahana haddii ay idinla noqoto uno idinku sidaad doontaan iskaba yeele e waa haddaa u aragtaan in loo baahan yahay ziyaadaةa lilinqaa iyada wax kasii badan ba yeelan bal markaasoo faqaalat xafsatu xafsa waxay tihi can umi cadiya inaya xafsa can umi cadiya moxamedna waa ta aynu soo aragnay su ahaye wajacalnaa ra'saha waa halkii wa mashadnaaha mashadnaaha alaaثata quruun madaxeedii waxaan kaba dhignay jacalnaha ra'saha wa jacalnaa shacara ra'siha alaaثata quruunin saddex qarni qarniguna waa saddex imaka markay waa saddex qaybooduna waa saddex dafiro markay timihii feedheen ee ay maydheen ay nadiifiyeen bay isu geeyeen oo foodiina in ay kaba dhigeen labadii dhinacna qarniyadiina ama labadii jaanib ee madaxana ay laba qaybood kaba dhigeen taasaanu kaba dhignay وxadثna yaحya بن أyuba qal xadثna بن clayةa وأخbarana أyub qaala ibnu culaya le wa akhbarana mala de waxyaalo kalena oo ugu warramo way ku caadfan tahay waakbarana ayubu qaala waqaalat xafsatu can umi cadiyata qaalat iqsilna waxay tihi manaa iyadoo rasuulka ilaahay kaba warinaysa umu cadiya rasuulka ilaahay baa yidhi iqsilnaha witran maydha tiro dhiman weeyo waana maxay alaaan saddex aw hamsan shan aw sabcan toddoba qaala waqaalat umu cadiya marka wuxuu yidhi isagoo ayub baa odhanaya isagoo lakin xafsa biwaasitati xafsa waqaalat umu cadiyata waxay tidhi mashadnaaha waanu feedhnay oo alaaثata quruunin timaheedii baa noo wajacalnaaha dheh ama alaaثata quruunin xaal ay yihiin ayaan timihiisaa intaan feedhnay ayaan saddex qarni iyo saddex dafiir aan kaba dhignay xagga dambey uba rideen oo sidaasay kuba maydheen bal xadiidka kolley umuurihiisu waa inoo cadiyo horta waa maydhitaankii maydhitaankiina saddex goor in la maydhaya xadiidka way nooguma sugantay haddii saddex goor la arko in loo baahan yahay wax ka badanna shan goor waa la gaadhsiin karaa haddii la arko wax ka badan in dee loo baahan yahayna iyadoo witrigiina la ilaalinayo toddoba goor waa la gaadhsiin karaa laakiin bal toddoba miyaa laga badin karaa ta riwaayaadka xadiidku inteeda badan ama intooda badan waxay ku yimaadeen ثaلaثa aw خamسa aw akara min dalik ama ثaلaثa aw خamسa aw sabca oo aw akara min dalika aanay laba socon taas baa deeta culimada qaar ay kuba tagaan toddoba asal ahaan inaan laga ziyaadinayna xadda lagu joogsanaya haddii loo baahdo ay toddoba tay de waa lilinqa haddii looguma baahdo taas xafid xajarna wuxuu yidhaahaa oo fatxubaari uu kuba yidhaahaa xagga marka la eego ثaلaثa aw خamسa aw akara min dalik ayay riwaayaatku yihin ama ثaلaثa aw خamسa aw sabca iyadoonay la socon aw akara min dalik lakin maan arag ثaلaثa aw خamسa aw sabca aw akara min dalik iyadoo aw sabca la yidhi haddana akara min dalik ay raacday riwaaye abi daud leeyi un mooye riwaayaadka kale kumay iman taas buu yihi de waxaan aragnay imika halkan mslim ayay inoogu sugan tahay oo waa tan waana hadalka cayni cayni kole waxaan leeyahay nun taba xaafid xajarun buu ahaa inkasta arrintii soo noqoto de mar suu doono un ha noqoto gar iyo gardaraba inuu doono inuu isaga qabsado unu wax soo saaro lakin haddana hadalkiisa sidiisa u qaato de mar kalena waa ka de boqolaal meelood isaga oo inta badani ay tahay unu waxa weeyaan iska nooc tacasub iyo waxyaalo isaga kuwa dacni ama kuwa haysto de barhkoodna ay timi kitaab de waaba la madbuceeyey waanan arkaybo marka al mutakaraat waa fi muxaakamati bayn axmedeyn labadooda maxkamad la saarayo ujeedaduna waa loo gardhaqaya o bay ka dhigan tahay labada axmed waa axmed ibn ali ibn xajar iyo axmed ka alcayni isagoo waa ujeedada meelihii badnaa ee aada u badnaayo waliba saddex boqol iyo ziyaada ku sheegay saaxib alkitaab waanay ka badan tahay ee uu de wuxun uu qabtay isagoon marna magacaabina waqaala bacdum odhanayo kol kol uu kaba cabiro waa kaas aan waxba garanayn iyo hadallo saasa ama aan carabi waxba kama aqoon iyo hadallo saasa uu yidhaaho cayni kaley maxaakamo kalena way jirtaa iyaguna laba axmed oo isaguna u madbucaysa iyo kitaabka alusi baale maaha ninka mufasirka waa ninkan u awooga yahay ba waktigiisu dheereyn oo la yidhaha jilaa lcayneyn fi lmuxaakamati bayn alaxmedeyn jilal cayneyn sama mujaladkana waa mujaladuna labada amed labada axmed ee la sheegaya axmed ibnu taymiya iyo axmed ibnu xajar alhaytami oo isaguna dee kutubtiisa kolkol dhici karta kolkol waxyaalo la yidhi unoon sheekina kaba sugnayna dhici kartana inaan kutubtiisa kuba aragta khaasatan fataawa alxadiisiya kitaabkiisaas oo in badan dee waxa weeyaan ama uu sheeka had iyo goor haystuu kuba tiriyo dee ruuxa lowsanaa inuu ahay ibnu taymiya isaguna de jilaa lcayneyn fi lmuxaakamati bayn alaxmadeyn waa maxkamada waa ujeedada waa gardhaq loo gardhaqayo culimadii masaaishii ayaa qabanaya ninkani de adigu bal markaa nin dee aan markaa dhexdhexaadayo nin dee marka hore dhinac marka hore la jiray ba isugu jireen dadka maxkamadahaas ama sameeyeen bal waxaan leeyahay hadalka cayni isaga waxaan leeyahay waa tabac cumdatulqaariye xaafid ibn xajar bay tani ka dhacday lakin imika maxaan haynaa sax riwaayaadku taa ha u badnaadeene riwaayo saxiixa inu muslim inoogu sugan aw aw akara min dalik iyadoo toddobadii jirto ay taan timi weliba arrinta qariibkii bukhaari naftiisa uu sheekhu sharxayay iyadna riwaayadani way dhacday de bal markaa waxaan odhanaynaa un dee jala man laa yasu sahwi ilahu maani subxaana watacaala kaba dhicin iyo nisyaan waayo xataa kitaabkii bukhaariba riwaayadani way kuma sugnaydo ewaa maaha abi da-ud une bukhaariyo muslimba way kuma sugantahe waa sahwi un kaba dhacay labadaa imaam baan leenahay midkoodka hadalka dee marka hore lahaa haba ahaada kalena isaga dee tabiciisa haba ahaadee bal markaa waxaan leenahay haba badnaadeen riwaayaadkuy toddobadii goor haddii la arko inaanay ku nadiifoobin ama loo baahan yahay wax ka ziyaadsan iyadina waa laga ziyaadin karaa riwaayad nastan bay iyada inooguba sugan tahay lakin arinku waxa weeye waa baahi haddii la arkay haddii kale saddexdii baa lagu kaaftoomaya taasba weeye biyaha iyo sidriya waa inoogu sugan tahay kaafuriyana waa taan soo wada sheegnay waa inta meesha yar inooguba sugan asalka waajibkuna waa qase keliyo jirkii wada gaadho un walow bacd alculamaa ay leeyihin amarkii waa wada socday iksilnaha halaaatan bal aw hamsatan markan kaba reebno horta calalaqal saddexa la gaadhsiiya barhkood ay dhahaan xadana xadaثna abubakr بn abi shaybata cmr inaqid jamiعa عan abi mucaawiyaa qala cmr cmr ba wuxu uhi wa cmr bn naqid cmr inaaqid ba ujeeda cmr bn mحamed xadaثna mحamed بn khazim abu mucaawiyaa qala xadaثna cاasim اأxwal عan xafsata binti sirina عan umi cadiyata qalat anaha qalat lama maatat markay dhimatay zaynab waa tan imaka magaceedii aan hayno zaynab zaynab ay dhimatay bintu rasuulillahi salى اllahu alayhi wasalam ayuu qaala lana nagu yihi rasuulki ilaahay salawaat ullahi wasalaamu aleyh rasuul llahi salى اllahu alayh wasalam iksilnahaa maydha witran tiro dhiman waa dee saddex bay noqon alaaan waabatan saddexa o hamsan shan wajcalna yeela fi khaamisati tishanaad waa kaslada shanaad oo markay shan ka dhigayaan hadday saddex ku kaaftoomayaanna waa ta saddexaad kaafuran kaafuur ku dara aw amase shay-an min kaafurin wax kaafuur kaba mida fa idaa asaltun kasaltunnaha marka aa maydhaan ee maydhitaankeeda aa dhamaysaan faaclimnanii ogeysiiya qaalat waxay tidhi faaclamnaahu waanu ogeysiinay faacdaanaahu waana siiyey xiqahu ama xaqahu maradii uu guntanaa ayuu noo dhiibay waqaala wuxuu yihi ashcirnaha ay ijcna iyaahu wey sawbkan shicaar uga yeela ama marada jirhkeeda xigto ka dhig oo marooyinkan kale aa ku kafnaysaan tan ka hooseysiiya taas baa rasuulka ilaahay salawaat ullahi wasalaamu calayh markaa dee xadiiska maydhigii waa inoogu sugan yihiyo sifadiisii waana xadiiskii ugu taamsanaayo baabkaa kuba yimaada umu cadiyana asal labadan walaalihiina iyagaa madaarka xadiisku yahay waayo iyaga un ba ah labada kaba warinaya dee xafsana wax ziyaada oonu maxamed xafidin ah kaba xafido arrinka xaggan kale shicaarkuna dee rasuulka ilaahay baya dee waa isaga waa maradaa jirkiisa gaadho oo waa nooc baraka ahaan oo taas baa rasuulka ilaahay uba yeelay oy bacda culama ay dhahaan markii hore waxaanu uguma sii dhiibin ee uu yihi marka dhamaysaan in ogeysiiya si dee waktigaasun mara dee jirka markaas jirkiisa asiibitaanka ay asiibtay ama gaadhitaanka ay gaadhaysay ay kuma dhaweyn un markaa iyada la lagu kafnaya ama inteedaa hoose loogu duubayaba si ay u noqoto un baabuu rasuulka ilaahay u yeedhay adu walxaasina waxayd waa tan waa rasuulka ilaahay aahaartiisii laguma tabarukay un bay tanna kaba mid ahayd fataa weeye arrintan kale xagga feedhitaankana kolley culimada qaarkood ba aan ku tegin in maydka loo feedhayo siisaa lagu daayo waa intaasoo timihiisa gogo-aan ba yidhaahdo looma feedhayo xadiiskuna waa tan inooguma yime laakiin oo istixbaabkeed baa inooguma sugan qolooyinkan dee iyagu xadiiska ku tegay iyagaana dee xujadu ay tahay waayo abu xaniife iyo reer kufa ile mustaxab maba aha ee timaa sidoodii baa lagu daynayaa sidoodii baa laguma daynayaaye waxa weya gees horta fadhitaankii waa sideed jirkiina biyi loo gaadhsiiya timaha la furfuraya taas bay ahayd arrin kalena hadday wax ka gogo-aan labadaadna iyo isagunbaa dib loogu celinaya o madaxin baa dib loogu celinoo saasunbaa la yeelaya lakin de xadiiska waa kan duruqdiisa kala duwan inooguma timi waxay xaggooda ka yeeleenna maaha sida ibnu xibaan ya ay wariyeen wax rasuulka ilaahay ogaa salawaat ullahi wasalaamu caleyh ma uu farayba saa dee maaha un waxa la yidhaha iyagaa iska sameeye rasuulka ilaahay tan kamuu warhayno iyadu taas maaha waa wax dee rasuulka ilahay iyadoona amarkii ay kuma sameeyeen bal markaa taasna waxay noqonaysaa shay jaa-isa ayay noqonaysaa ama mustaxabaan وxdثna cمr الناqd qال xdثna يزيد بن هاrون qال أخبرna هiشام بن حsان عن xفصة بنt سيrيn يزيد بن هاrوno kale waa imaam macruفayn ama dee cاalim mتqina xفaadii wktigoodii iyo cubaadii waa ثiqanimo iyo iتقاn iyo dee kumayaal xadيث korka kama haye iyo cibaado badan buu iskuba darsado lakin horeynu usoo aragnay de waa nin kolley aad umashhuura ama calamahe waxay idhi can xafsa binti sirina waa xafsa bintu sirina waa taa ina laba soo socota xalay walaalkeed baan wax kala soo yar sheegnay bal hadaladeeda culimadu inoo soo naqliyeen iyada inooga soo naqliyaan waxa kaba mid ah oo weliba dee kolley waa dad dhalinyara ay la hadlaysay malaa dhalinyarada waaba loo badan yahay may badan baa dhalinyaradii ayaa maxaa hadaladeedii kaba mid ah ya macshara shabaab khuduu min anfusikum waqta shabaab fainii ma ra'aytu lcamala ila fi shabaab waa hadal cibaaradeedii oo dee kollay tarjamo fiican bay kutubta kuba leedahay haweeney caalimada weeyaan oo caabidadnaba ahayd dadka dhalinyarada ahow macnaa waktigiina ama intaa aad dhalinyarada tiin naftiina ka faa'iidaystay leedahay haniimaysta waktigaa aad dhalinyarada manaa ujeedadu yaana idin dhaafi aksuu idin dhaafi doon utegi doontaan oo hadhow waxaabay si imaam axmed lagaba soo naqliyey inuu shabaabnimadii kumaan shabihin ilaa bishayin kana fi lkumi fasaqad oo ujeedadu dee muddaba ha ahaadee lakin markuu ku dhaafo waxay kula tahay inaad wax sidaasaba kuma soo jirin oo shay gacanta aad kuma haysay ama kumkao dhacay oo kale khalaas bal marka waxay leedahay waktigaa ka faa'iidaysta oo haniimaysta fainii ma ra'aytu lcamala ila fi shabaab camal waxaa la qaban karaa hadduu ruuxu wax baranayo hadduu shaqo kala qabsanayo wixii adigu camal waktigan dee jirhkuba uu xooga leeyahay ee nashaadka iyo cumrigaba inta ugu mudana waktigaasi waya waktiga camal waktiga wax la qabsan karaa waa waktigaase ujeedadu yaanay idin dhaafin camalku waktigii shabaabkii aanu macno la-aan idinku dhaafin ka faa'iidaysta fursadaas waana de wasiyo fiican oo iqtanim shabaabka qabla haramik ba xadiiskii rasuulka ilaahi baaba ahayn qaalat waxay tihi ataana rasuul llahi salى اlahu alayه wasalam rasuulka ilaahi baa noo yimi walxaal naxnu anagu naqsilu aan maydhayno ixdaa banaati ablihiisii mid kamidaanu maydhaynay faqaala wuxuu yihi silnahaa witran manaa maydhitaankiina ka yeela witri maydha oo tiradaa dhiman waa saddex hamsan shan ow akhara min daliki ama intaa wax kasii badan oo intaa idiin sheegayo dee kollay kaafka kasradeeda ay ku dabiyaan shuraaxda halkan walow dee dad kale ay la jireen haddana khidaabkiisi wuxuu mucadiyo malaa dee iyadu horjoogo u ahayd ta markaa uu laba hadlayay binaxwi xadiidi ayuba wacaasimna haddaba xadiidkan maanta hashim ibnu xasaan kaba hishaam ibnu xasaan ka wariye xafsa bintu sirin ayubu saktiyaan iyo caasim ibnu sulayman alaxwar xadiiskoodii ayuu la mid yahayba xadiiska caasimna waa kii imika inoo dambeeyey ee uu markaa moxamed ibnu qaasimna caasim kaba sii warinayay kii oo kale weeye wa qaala fi lxadiidi lakin xadiidka wuxuu ku yihi qaalat waxay tidhi oo waxaa odhanaya isagu hishaam ibnu xasaan xadiidkii u dee uu warinayey waxay tihi mucadiya fadafarna shacaraha halaaثata aslaasin fadafarna waan tadecnay oo markii hore way feedheen furfureen haddana way sugayeen timihii oo dee si waxay tidceen oo kale dafiray kaba yeeleen shacaraha halaaثata aslaasin waa saddex qaybood xaal uu yahay oo saddex qaybood bay kaba dhigeen waa maxay waa qarnayha labadeeda gees waa dee mawdican markay xayawaanka kala geesu kaba baxaan baa dadkiina dee ah waa labada dhinac ee madaxa iyo wanaasiyataha foodeedii intaasaanu kaba dhignay oo timihii bay markii dambe ay feedheen dabadeed saddexdaa qaybood bay isugu geeyeen markaasay xagga dambena u rideen waxadaثna yaxya bnu yaxya qaala akbarana hushaymun waa hushaym bnu bashiir imaamkii can khaalidin khaalidkana waa khaalid اlxadaa weeye khaalid bnu mihraan waayo alxadaa can xafsata binti sirina can umi cadiyata ana rasuul اllahi salى اllahu alayh wasalama xaysu meeloo amaraha uu amray an taqsila binatahu ibnatahu inantiisa ina maydho markii u amray qaala laha wuxuu ku yihi iyadiyo dadkii la joogay ibda'na bilaaba bimayaaminihaa midigyadeeda ku bilaaba wa mawaadic lwuduu'i waysada meelaheeda minhaa iyada kaba mid ah oo waxaa rasuulka ilaahay yidhi waxaa ku bilowdaan midigyadeeda oo xadiiska ta inoogu suganna waa xadiiskiun iyo duruqdiisii eh inay dee marka la maydhayo maydka la maydhayo in dhinaciisa midig lagu horreysiinayo maydhitaankii taasi xadiidka way nooguma sugan tahay ee kollayna xaggii dahaaraynu kuma soo maray tayaamunku inuu shay mashruuca ama mustaxaba iyo in waxyaalahaasba wax kastoo dee markaa ah laygu tiriyo aan ahayn un waxyaalihii adigu dee bidixda la horreysiinaya aan ahaynba arrintan kale weliba xadiidka ku suganna meelihii waysada ku horreysiiyo ay keenayso ee kollay labadooda waxba tanaafi kama dhexeeyo ee horta waa loo weyseynayaayo taasna waa shay mustaxaba dee xagga marka la eego madmadad iyo istirshaad ay afkii biyaa lagama shubayo sankii lagama shubayo laakiin dee ruuxu gacantiisu ugu nadiifinaya afkii iyo sankiiba walow biyii dee gude aan laguma shubahayn se dee waysadii ayaa loo weysayn dabadeedna dhinacyadiisii midig ama dhinacyadii midig ayaa lagu horreysiinaya maydhitaankii laguma horreysiinaya baltaaba ومواضع الوضوء بها حدثنا يحيى بن أيوب وأبو بكر بن أبي شيبة وعمر الناقد كلهم عن ابن علية صدح لني ابن علية كود وريان وقال أبو بكر حدثنا إسماعيل بن علية عن خالد خالد وتنم كان شيغي عن حفصة عن أم عضية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لهن في غسل ابنتي ابدأن بما يامنها من يدينا كبلابا iyo wamawaadic lwuduu'i wabda'na bimawaadic lwuduu'i waysada meelaheediiya minha iyada kaba mida bal taa ku horreysiiya xagga maydhiga aw yihi rasuulka ilaahi salawaat ullahi wasalaamu aleyh saasuu faray bal waa xadiid kaliya duruqdii kolley way noo dhamaatay waxyaalihii nooguma sugnaana inteedii badnayd waaba sheegnay bal umuura halkan imaam nawowi raximah llahu tacaala yar taabanayo kolley bal xadiidka uun ama dee fawaaid guud ahaan oo qasriga kuma tacalluqsana xagga waysada waa tan aan sheegno waa jamaahiir alculamaa ayuu qowlkooda kaba dhigay abu xaniifana wuxuu kaba soo naqlinaya inuu yihi waysadu waxa weeyaan mustaxab maahay walow taa ay dhahaan malaa saas arrinku ma aha iyaga agtoodaba istixbaalka se cayniya soo naqliyaan waa ku sugan yahay madmadad iyo istinshaaqun bay leeyihin mustaxab maaha lakin de waa tan alena biyo lagagama shubaya afkii aan laga soo celin karin iyo sankiiye laakin dee saa ibnu qudaamiya ay idhaahaan gacantiiba ama khirqaya wax intuu qaato ayuu intii kuba nadiifinaya ruuxii qaasilka ayaa maydhayay ama haweenaydii qaasiladaha inay maydhaysay halkana wuxuu leeyahay xadiidka umucadiya waxaa loo daliishaday laba wajoy shaaficiyadu leedahay ka xooga badan oo ah dumarku inay kaga xaq leeyihin haweeneyda maytada ah maydhitaankeeda ninkeeda inay kaga xaq leeyihin adigu dee kollay waayo horta bal taasi koobaa ku xaqla iyo mala waa iska masalo thaanawiyay noqonaysaaye xagga ninku ma maydhi karaa haweenaydiisii iyadu se ma maydhi karta ninkeedii iyada taas horta gees way ku ijmaacsan yihiin xagga haweenaydu inay ninkeeda maydhi karto taas waxaan filayaa khilaaf taa iyada kama taagna de waanay jirtaay oo asmaa bintu cumays iyadoo la wada joogo dadkii uu dhalay joogo abubakrin sidiq asmaa bintu cumays baa maydhay waa zawjadiisii bay ahayd mala de haddaan kuma dardaarmiba isagu dadkiisna markaa way joogeen oo cabdiraxmaan waa joogay oo de dadkii matalan markaas adigu horta cabdiraxmaan baa wax ragga oo waaweyn joogayba wa taasoo way leedahay xagga ragga ayay bacd alculamaa ay dhahaan de waaba tanoo inay isagii iyadii kol hadduu ninku dhinto waaba tan ciddadii gashay laakiin inay iyadu maydhaan uma banaano taas oo kale lakin taasna waa bacd alculamaa u qowlkooda lakin jamaahiir alculamaa taasna waxay leeyihiin halkana ninku waxa weya ama ninku de waxa wey waa maydhi karaa iyadana wuu maydhi karaa oo bal de waxaaba lasoo naqliyaa faatimaba cali bn abi aalib inuu maydhay de hadday cidi asmaa bintu cumays laba wadaagsatay cali bn abi aalib maydho adigu bal waxaan leenahay labada isqaba waa waxay ismaydhi karaan baan halkan weeye arrin kale uu leeyahay xadiidka waaba laga qaato barhkood ay u daliishadeen inaanay waajib ahayn maydka marka la maydhayo ruuxii maydhay inuu maydho inaanay waajibba ahayn oo xadiidka xagga looga qaadanayay uga daliishadeenna waxa weeye mawdic tacliimeed ba hedo rasuulka ilaahay dumarka waa kan barayay waxa yeelayaa buu wada barayay muu odhan markii de markaa aan maydhaanna ka maydha muu odhan oo kamuu odhan de haddii arrintu ay waajib tahay rasuulka ilaahay waa bari lahaayo waktigaasi u sheegi lahay naoda waktiga uma baahnaayeen taasina waxay keenaysaa inaanay waxba waajib ahayn in laba maydhe lakin waxa la yidhi horta dee jamaahiir alculamaa qowlkoodu maydhiga ruuxii mayd maydhay inuu ka maydhaa waa istixbaabune waajib iyaguba jamaahiir alculamaa kamaba dhigaan lakin waa shay mustaxaba adugu bal matalan mooyi dee qolooyin aad u naadire inay odhanayaan waa waajib oo kale taas oo kale imaam axmed baa laga soo naqliyaa waysada laga weysaysanaya inuu waajibiyo lakin bal taasi waa iyadu lakin arrin buu soo yar naqliya halka nawawiye wuxuu leeyahy walxadiidu lmarwiyu fiihi min riwaayati abi hurayrata man gasla mayitan falyaqtasil waman masahu falyatawada dacifu bilitifaaq waa cibaaradii sheekha oo xadiidkii imaka halkan baabka kuba yimi ee ha ruuxa mayd maydhaa ha maydho ruuxii qaadaana ha weysaysto wuxuu leeyahy waa xadiid daciifa weliba wuxuu ka cabiray imaamku raximah llahu tacaala bilitifaaq waa la isku waafaqsan yahay waa daciif markaasaa daraadeed amarkan wujub lagama qaadanayo bal istixbaab in lagama qaataba amarka wujub lagama qaadanayo lakin arrintan uu sheekhu yihi dee itifaaq buu ku daciif yahay kolley waa wax nadar ku sugan yahay oo ibnu mulaqin kitaabkiisan uu cumdatulaxkaamka kuba sharxay ayaa isagoo soo qaaday buu hadalka nawowino soo qaadaa uu kaba cabira saasuu imaam nawowi sharaxa muslim ku yihi kitaabkan waa cumdataxkaamku sheegay dadkii sharxayna barhkooda way kuba raaceen lakin arrin toosan ma aha ama fiican mahasoo kaba cabirayaan toosan mu kama cabirayan jayid waayo tirmidi waa xasan buu yihi ibnu xibaan iyo ibnu sakan iyana way saxiix yeeleen walow bukhaari iyo uu yidhaaho waa mawquufe bal waxaan leenahay xadiidka kolley duruq badan buu kuba yimi duruqdiisa in badan oo kala midana kalaam iyo waxyaalo way kuba sugan yihiin ayma kala duwan oo iyagu saa bukhaariya raajax yeelay mawquufnimaduna way jiraanba lakin dee kolley in la yidhaha waa daciif bilitifaaq kolley meesha ma taalo dad taxsiiniye iyo kuwa iyagu tasiixiye way jiraan marka la eego duruqdiisi iyo taasna way keenaysa xafid ibnu xajarna kalaam dheer buu ku leeyahy o kolley uu hagaag u tatabucay oo de malaa mudan bay in loo laabmo kitaabkiisa la yidhaha talkhiis alxabiir oo uu bal xadiidka duruqdiisa iyo wixii kuba sugnaaiyo wuxuu keenaya iyo xasulkuna kolley duruqdiisa qaar de waa san waa ama xasannimo martabadeedu way gaadhayaan xujada uu usuubanaya axaadiis culimada ay xujaysteen oon mawquufnimadiisa marfuucnimadiisa laga kor yeelo kaloo isagaba lamid oo kala duwan oo tan lagu cilayni way jiraan be bal markaa laakin maxaa jira xadiis xaakim iyo ay wariyeen oo ibnu cabaas xadiiskiisii ahaa oo ahaa korkiina ma aha fii gasli mayitikum guslun maydkiina haddaa maydhaan ina maydhaan ina maydhataan waajib idinka idinkuma aha waayo maydkiinu nijaas maaha kaasubaa wuxuu keenayaa daahirkii amarkee wujuubkeenaiy unbuu sarfinayaayo labada xadiis isaan ugu wada camal falo ayuunbaan odhanaynaa waa mustaxab in la maydha haddii laga tagana dee ba'si kuma sugna adigu de waa taase laakiin waa mustaxab ruuxii mayd maydhay inuu maydho dee kii qaadayna inuu kaba weysaysto laakiin xad wujuub arrinkaasaa kaba sarfinaya dee dacfi itifaaqina ma jiro qolooyin dee saa tirmidiya baaba taxsiininaya ibnu xibaan iyana way taصxiixiyaan bal waa inaha hadalka iguma sugan ee aan doonaya inaan isku yar baraarujino bab fi kafan mayiti wuxuu u baabaysayay maydka kafantiisii waayo maydhigii baan soo bax ka soo baxnay maydhiga dabadi kafantii baa imanaysa kafantuna waa saas oo kale waa fardu kifaaya ayay noqon kolleyna waxa waajibka noqonaya wax dee maydkii asturo un taasaa ah wixii intaa ka siyaadsanoo saddex mare iyo iyadoo istixbaabkay noqonayaan axaadiisna way noo soo socotaa وxdثna يحyى بن يحyى التmيمي وأبوبكر بن أbي شhيبة ومحمد بن عبد الله بن نمير وأbو كرyب ولفظ ليحyى qال يحyى أخبرنا وqال الآخرون xdثna أbو معاaوية mعنu waa maxay aفarta شheekh ba أbو معاaوية ka wada warinayaan محمد بن خازم لakiن يحyى بن يحyى التmيمي wuxuu yihi أخبرنا saddexda kalena maxay yidhaheen xadathana isna akhbarana mucaawiyatu kuwa kalena xadathana mucaawiyatu waana isla macno can ilacmashi can shaqiiqin wa abu wa'il can khabaab ibn اlarati qaala wuxuu yihi saxaabiga khabaab ibn اlarat haajarna waanu hijroonay maca rasuuli llahi salى اllahu alayه wasalam rasuulka ilaahay maciisa kolley maciyada wuxuu u wadaa amarkii rasuulka ilaahay iyo idankiisii bay ku hijroodeen amase waxay guud ahaan wadaagsadeenun hijrada ayay ku kulmeen oo waa hijradiibay dee iyaguba maha inay isla socdeen oo rasuulka ilaahay salawaat ullahi wasalaamu caleyh dee maalintaas abubakr iyo camir ibnu fuhayra labadoodaasum baa la socday rasuulka ilaahay salawaat ullahi wasalaamu caleyh asxaabta kale wax ka horeeyo intoodii badnayd ah wax dabadii soo baxay ayuun bay lahaayeen laakiin la socod hijradii la la saaxiibay dee intaasunbaabay ahayd mawlaha abubakr camir iyo dee oo markaa horena ki markii horena qeyb kaba ahaa tacmiyadii quraysheed iyo bal hijradii de habkii khudadii loo dejiyey oo ninkii adhiga abubakariya raacaya habeennimadiina uu geynayay godka ama qaara sawr uuba geynayay markii dambe uu raacay intaas baa la socdee waa amarkii rasuulka iyo idankii ama dee maciyadu waa maciyo guud oo hijradii bay la wadaagsadeen hijrada madiina maka laga yimi ee madiine loo soo kacay markaasaa muxuu ihi maca rasuuli lahi salى الlahu alay waslam fi sabiili lahi nabtaqi xaalan dalbayna waja allahi dee adduunyo maanaan doonahayn waaba kan xoolahoodii bay ka yimaadeen dhulkoodii bay ka tegeen hadday adduunyo doonayaan dee dhulkoodii bay ku baaqi noqon lahayeene waa anagoo ilaahay daraadii iyo mardaadkiisa iyo wejigiisa ujeedada iyadoo ay tahay fawajaba wuu waajibay ajruna ajrigayagii cala allahi buu ku waajibayo dee isagaa ilaahay ugu ballan qaaday waa wacdigii iyo ballanqaadkiisiiba iyaga ajrigoodii macnaana waa sugnaadeen weye maha waajib caqliyo siay muctazila yidhaahaan ilahay halkan wax kuma waajibayaane ajrigayaga waa sugnaaday ilahay agtii buu ugu sugnaaday isagaana markaa ilaahay ku ballan qaaday ballanqaadka dee kollay markaa noqonaya riwaayaadka qaarkood waqaca ajruna cala allah baa dhacdayoo kollayna lafdigii qur'aanka ahaa ciddaa dee isagu hijroonaysa iyadoo dee fi sabiil lahi uba hijroonaysa faqad waqaca ajru cala llahi lafdigii qur-aankaba waafaqsan fawajaba ajruna cala llahi fa mina anaga waxaa naga mida haddaba dadkiisaa usoo hijrooday man madaa ku tegay oo lam yakul aan cunin min ajrihi ajrigiisii shay-an oo ujeedadu waa dee hijradii rafaad iyo kadeed xoolahoodna way ka yimaadeen wax ka horeeyey may jirin iyadoo futuuxaadkii la gaadhin oo markan dambe dee futuuxaadka ay bilaabeen ma aan la gaadhin ayuu dhinto oo weliba xaaladii hore ee dhibtii iyo mashaqadii laguma jiro oo walow dee ajrigoodii aakhira u kaydsan yahay haddana acmaashoodii bay tani kaba mid tahay waxyaalihii dee futuuxaadkii looga helay ee waxaa kaba mid ahaa ku isagu dhintay isagoo wax alla wuxuu ajrigiisii ujeedadu aan gaadhin waktigii futuuxaadka sooba gaadhin oo minhum raggaa waxaa kaba mida muscab ibnu cumeyrin muscab ibnu cumayr asaxaabi jaliil asxaabtii rasuulka ilaahay kaba mida daarul arqam intii rasuulka ilaahay ku jirayna uu islaamay isagoo dee weliba reerkooda kaba qarinaya hooyadii iyo reer aad u ladanna waa ka dhashay waxaaba la odhanayaba waa dee ninkii ugu taraf iyo raaxo badnaa marka la eego shabaabka qureysheed waktigaasuu ahaa xaaladooda hooyadiisay ahayd iyo reerkoodu say ahaayeen markii dambe ayaa dee adigu ibnu cufmaan ibnu dalxa la yidhaha reer cabdidaaruna sheegay mala arrintii markuu arkay deetana wixii oo dhan lagaba gooyo waaba la xiday oo markii dambena dadkii xabasho u baxay ayuu ahaa haddaba markuu kasoo noqdayna baycadii caqabeed koobaad markay dhacday ayaa rasuulku reer madiine soo raaciyey isagoo dee dadka baraya isagii ibnu ummi maktuum oo ka daba yimi iyo ay barayaan qur'aankii iyo diintii ay barayaan maalintii baycadii labaadna waabu loo socdo maka uu la soo gaadhay waxaana arrintanaana dhacday oo qutila yawma uxudin maalintii uxud ayaa la dilay falam yuujad lahu shay-un waa ninkii xaaladaa iyo reexadaa kusoo koray ayaa deetan looma helin shay-un shay yukafanu fiihi lagu kafno ilaa namiratun calankaabuu siday maalintaas markaasaa waxaa maro keliya oo uguntanaa ayunbaa malaa wax kalaba laha wax kala mama lahayn intaasaba mayna ahayd waxa uu leeyahay dhar iyo adduunyaba uu ka lahaa damiro un mooyaan waa ti uguntanaa un mooya wax kale loome waa maro dee malaa khuduud leh san dee khuduudda namirka oo kale fakuna waxaanu ahayn idaa wadacnaha namirada markaanu dhigno calaa ra'siha xagga madaxa iyo qaarka sare aan ka huwino kharajat rijlahu lugihiisa ayaa soo baxayo may wada gaadhahayn wa idaa wadacnaha namirada haddaan dul dhigno calaa rijlayhi labadiisa lugood kharaja ra'su madaxiisa muuqanayay faqaala rasuulu llahi sala allahu alayh wasalam mala wax kaloo loo raaciyana looba waayo dadkii dhintayna way badnaayeen waana markii baaba la aasayay dee dagaalku joogsaday dacuuhaa dhiga damiradan mima yali ra'su madaxiisa waxaa la xidhiidha ama xagga madaxiisa xaggaasuun ku asturo kuba qariyo xaggaa saara wajcaluu yeela calaa rijlayhi labadiisa lugood alidkhira idkhira waa noocad waa cawska kaba mida maxa dee kale raayaxo yar udgoonna waa leeyahay habeydhahan ma taxdiidin karo laakin de waa kale waa nabaat un dhulkaasna kaba baxayey de hadday noqoto maka hareeraheed iyo xaggoodaba kaba baxayay kol kol aqaladoodan dee markaa derkediya wixii ay dhisanayeen marka ay qorya iyo waxaa saqafka saaraan dee ciid bay duldhigayaane meelahaas jeexjeexyadiyo ay ciidu kaba soo daabaysay isaga duldhigi jireen tasaqaf ahaan u isticmaali jireen xabaalahaada naftooda labinkan iyo markan ay taagtaagaan bay meelaha ku bufayn jireen waa waxaa dee nabaadkaasu ahaaba oo dee way noo iman doontaa insha allahu tacaala xajiya marka la gaadho haddii alla yidhaaho rasuulka ilaahay dee xaramka waxyaalaha daaqiisa oo dhan iyo khalihiisa in la gooyaba uu diiday oo cabaas sidaa kama dalbeen ila idkhira fainahu liqaynina waqbuurina bawa taasoo aqaladoodana ay dee saqafkaasay uga yeeli jireen maha isagu inuu saqaf noqonayo ee waa ciid iyo waxyaalahaas meelahaasay dee ku gufayn jireen xabaashoodana taasay samayn jireen dee qaynkood iyo tumaalkan ama xadaadkoodana waa isticmaali jireen malaha waxba kushidanayeen haddaba taas buu yihi rasuulki ilaahay uga dhigo huwiyo taasu dee mar oo kale uga dhigo dul dhigdhiga cawsna saacasa wajcalu calaa rijlayhi idkhira wamina hadalkii baa weli socda markaa khabaabe wuxu uhi haddaba dee dadka qaarkood taasay xaaladoodu ahayd wamina anaga waxa naga mid ah man aynacadku ay u bislaatay lahu isaga samaratu midhihiisi oo ujeedadu dee waktigan dambe bilaadii faris iyo bilaadii ruumba laba qabsaday sham ilaa masr iyo ciraaq iyo bal faris iyo dhulkaas kunuustii qaysar iyo markaa ay ruum lahaayeenna gacanta lagu dhigay cid kastaba xoolii ay gaadheen mid soo gaadhay oo ay markaa samaradiisii ay u bislaatay sida dee nin beer beertay oo beertiisi ay bislaato o midhihii guranayo kale aynacad macnaa nadijati lewe oo aynacad kolley yanaca oo yan markaa yanacu oo yancan iyo aynaca yunicu oo kale markaasoo dee kan rubaaciga labadaba waa halkan waabay ku xarakeeyeen ama way kuma dabdiyeen imaka aynacad lahu samaratu waatan qur'aankaba wayancihi oo kale waa ficilka kale ee masderkiisii bay noqonaysaa ficilka sulaasiga wayancihi suuratu marka ancaamna waa bisaadkiisii de marka man aynacat lahu samaratuhu fahuwa isagu yahdubuha ama yahdibuha labada dabdiboodna wuu ku dabdinayaa isaga guranaya midhihii intay u bislaadeen guranayo macnaa waxay cibaaro kaba tahay ula jeedaa un wixii ilaahay subxaana watacaala iyaga u furay ee adduunye aha uba furay kolley hadalkan oo kale cabdiraxmaan ibnu coof oo sooman buu kaba dhacayo iyadoo cuntadii loo keenayo iftaarkii ayuu xaaladii uu kuba jiray iyo camaar sida muscab maalintii la dilay xaaladiisu ay ahayd ayuu sheegay deetu intuu ooyey baanu cuntadiiba cunin taas oo kale haddaba anaga sidaasaa nagaba mid ahay maxalushaahidku waa maxay mare ayaa imaka rasuulka ilaahi salawaat ullahi wasalaamu aleyh waatana waa la kafnay kafantii markay jurhkii wada gaadi weydeyna wuxuu amray inta sare in laga fuudhiyeelo ama intaas loo badiyo oo qaarkii dambe bal wixii kale ee dee la duldhigay saacawska ama idkhirkaas oo kalena bal markaa la duldhigo waxay horta kafantan maydkuna sidaan soo sheegnay dee furuudii kifaayaday kaba mid tahay waxaanay culimadu leeyihiin kafantu waa min ra'si lmaal oo ujeedadu ruuxu marka uu dhinto aaskiisan iyo kafantiisan iyo waxani xoolihiisa iyadoo deynkii la eegin wasiyadii la eegin waxba la eegin ayaa raasumaanka lagaba bixinayaa taas waayo rasuulka ilaahi salawaat ullahi wasalaamu aleyh halkana in maradiisaas bal in dayn lagu leeyayo kalema warsanbe in lagu kafna ayuu amrayba taasoo bal iyadaa kama horeynaysa waxyaalihii kale oo dhan ayay kama horeynaysaa waxaana ay tahay bal inta taamki way noo dambaysaaye waxa waajibka uu noqonaya wax dee jirkii in laba wada asturo un haddii aanay maradu jirkii wada asturahayn de waxay noqonaysaa san oo kale in laba yeelo oo wax kale la waayo haddii intana ay ka gaabato xataa intiina ay gaadhahayn oo dee waxa weeye markan madaxa la qarinayo waa in cawradii la qariyay ka dhigantae lagihii unbaa muuqday haddii ay noqoto haddii madaxii la qariyo inay cawradii muuqanayso waxaa laga horreysiinaya un bal cawrada satrigeedii kolena waa umuura halka nawowi raximah llahu tacala uu kagaba hadlayo bal wixii intaa ka ziyaadsanaya kafantii rasuulkuna way noo dambeeyeen وxadثna cثman بن abي شhaybةa qal xadثna jrيr x وxadثna isحاq بن ibrahim qal aخbarana عيسى بن yuنuس x وxadثna min jab بن الxاrث التmimiي qal aخbarana عlي بن msr x وxadثna isحاq بن ibrahim بn abi cmr جamيعا عn بn cuyaynaةa kale xafilay ada idinkama qarsoono dadkan cali بن msr iyo iبn abi cmr iyo عيسى بn markaas waxa weeye intoodan kale jrيr بن cabdالحamid iyo intoodan dee ay maxaada ka horeysa ayuu leeyahy dhammaantood ba waxay ka wada wariyeen can ibni cuyeynata can ilacmashi bihada isnaadi naxwo xadiidkii hore mid laba midown xadiiskuna waa kaan kala soo baxnay waxadathna yaxya bnu yaxya abubakr bn abi shaybata wa abu quraym lafdu liyaحya qala yaxya akhbarana waqala alakharani xadathana abu mucaawiyata oo adigu yaxyana akhbaranaa bu i labada kale xadaanaa mar dhaweyna saasumaan soo aragnay yaxya qolooyin kaloo wada socdo weliba abu mucaayo un kaba warinayay taasba an hishaam bni curwata an abihi an caaishata qaalat kufina rasuul llahi salى اllahu alayه wasalam rasuulki ilaahay salawaat ullahi wasalaamu alayh ayaa la kafnay in yar baan halkaa hore me dib ugu yar laabmayaa sanadkii hore jariir bn cabdilxamid mid buu ahaa haddana ciisa bnu yunusna mid kale u ahaa caliy bnu musirna mid kale u ahaa laakiin jamiican tani waa isxaaq ibnu ibraahim iyo ibnu abi cumar labadoodana wada jira cali ibnu cuyaynata marka ibnu cuyayne iyo qolooyinkan kale way siman yihiin way waa dad simano isku dabaqa acmash bay ka wada wariyeenen lakiin jamiican tan uu leeyahay waa dee labadan dambe u wey waayo ibnu cuyayne raggan kale waa raggan dee ay acmash isku asxaabta ahaayeen ay ka wada wariyeen wuxuu marka can abi can caaishata qaalat kufina rasuul llahi salى اlahu alيه wasalam rasuulki ilaahay waa la kafnay fi halaaثati ahwaabin saddex maro oo biidin cadcad oo saxuuliyatin qaryo saxuul lagu magacaabo yaman ku taalay oo maradan lagu samayn jiray xaggaa loo nisbeeyey oo min kursufin dun ama qudni iyo cutba aduu qudni ahaa taas baa dun bay ahaayeen ayaa lagu kafnay rasuulka ilaahay laysa fiiha saddexdaa marada kumuu sugnayn qamiisun walaa cimaamatun rasuulka ilaahay saddexdaa maree fidsan ee qudmiga ama kursufka ah saxuuliyada meeshaa yamaneed ama qaryadaa saxuul la odhanayay loo nisbeeyey baa kafantiisu ahayd laakiin kumay jirin wixii lagu kafnay qamiisna kumuu jirin cumaamadna kumuu jirin saddexdaa maree dhaadheer ee dee lagu duuduubay ayuun baaba rasuulka ilaahay kafantiisu ahayd taas bay caaisha tidhi laysa fiiha qamiisun walaa cimaamatuna macluum ma aha qamiiskii cumaamadii saddexaa waa wax ka siyaadsan bay ahaayeen oo saddexda qamiiskii cumaamadii kumay jirin oo way dheeraa intaa looma jeedo ee asal ahaan wixii lagu kaftay rasuulka ilaahay cumaamad iyo qamiis kumay jirin saddexaa mare ayaa lagu kaftay marka waxay tidhi caaisha ama alxullatu xulladii fa inama waayo sida nasa iyo kuma sugan caaisha waxaa loo sheegay rasuulkii ilaahay in xullaa lagu kafnay la yidhi oo xullad xulladna waa labada mare isku midka waa wax la huwado iyo wax la guntado isku nuuc keliya taas baa xullad la yidhaha waa iyadoo laba kasoo qaad izaar iyo rida isku midab ahaa taas bay xulladu noqonaysaa xullaa lagu kafnay bay barhkood ay yidhaaheen taasay maqashay arrinkii bay sheegaysaa caaisha inaanay xulladi ku jirin wixii lagu kafnay laakiin dadka qaladku xagga ugaba yimi ama kuwii iyagu saa yidhi xagga arrinta ishtibaah ugaba yimi ayay sheegaysaa waxay tihi ama alxullatu xulladan lama sheegay fa inamaa shubbiha cala annaas manaa dadka korkooda waxa loo dheehgeliya ama de waxa weya ka dheehgalay oo labsiga iyo qaladku xagga ugaba yimi fiiha xullada dhexdeeda waxay ad ama xullada anaha shturiyat waa lasoo iibiyey lahu rasuulka ilaahay baa loo soo iibiyey liyukafana fiiha si loogu kafno faturikat alxullatu xulladii waa la iska daayey eg markii horey jirto waa lagu talagalay bal waa loo geliyo waa lagu engejiyey sida cabdirazaaq iyo kuba sugan oo waa loo markii hore la huwiyey waa lagu engejiyey markii la maydhay laakiin waa laga saaray oo wakufina waxaa lagu kafnay fi halaaثati aswaabin biidin saxuuliyatin taas ba iyadoo halkaasaa qaladka iyo ishtibaahu dadka ugaba yimeele rasuulkii ilaahay baa xullad lagu kafnay faakadaha markaa xulladii nooca ahayd waxa qaaday oo qaatay cabdullahi bnu abi bakrin cabdullahi bnu abi bakr waa walaalkeed asmaanay isku hooye ahaayeen faqaala wuxuu yihi la axbisanaha waan haysan doonaa weeyo waan xabaasi doonaa dhigan doonaa xataa ukafan ukafina fiiha nafsi si aan nafteyda ugaba kafno waayo rasuulka ilaah waa lagu engejiyo markii hore waa la huwiyey waa laga saaray markaa waa tabaruk ahaan ayuu leeyahy anaaba haysan doonaa si aan anigu nafteyda ugu kafno ama laygu kafno taasaan uhaysan doonaa uma qaala wuxuu yihi haddana cabdullaahi law radiaha allahu caza wajala ilaahay hadduu uga raali noqdo linabiyi nebigiisa lakafanahu uu ku kafni laafiyaha ilaahay ugamu raali noqon rasuulkiisa haddii ilaahay uga raali yahay in lagu kafno de waa lagu kafni laa lagama saareen marka kol haddii ilaahay ba hadu rasuulkiisii uga raali noqon adna markaa ma dhigan ayuu leeyahay oo waxaan uhaysanaya ma aha fabaacaha u iibiyey watasadaqa bisamaniha isagaa xullada markii hore lahaaye watasadaqa bisamaniha lacagteedii buu sadaqaystay bal riwaayada dambaan gaadhaynaa وxadaثnي عlي بن xujr الsacdiy qal aخbarana عlي بن msr qal xadaثna هisham بن curwaة عan abي عan caiشhaةa qaalat udrija rasuul الlahi slى الlahu عalيه wasلم rasuulka ilaahi waxaa la dhexgeliyey fii xulati xulo yamaniyatin ama yamaniyatin yaman loo nisbeeye waa laba maroo isku mid aho dharkaa yaman lagu sameeya taasoo kaanat lcabd لlahi بn abi bakrin cabd لlahi بn abi bakr lahaa waana lagu engejiyey uma nuzicat canhu waa laga siibay markaas waa laga bixiyey wakufina waxaa lagu kafday fii halaaثati ahwaabin saxuuli yamaniyatin saddex maro oo saxuuli ah oo waxa weeyaan yaman loo dee taa bilaada yamaneed loo nisbeeyey ayaa lagu kafday laysa fiiha cimaamaة walaa qamiisun cimaamad iyo qamiistoona aanay kuma sugnayn farafaca cabdullaahi cabdullaahi baa qaaday oo alxullata xulladii buu kor yeelo wuu dhigtay oo faqaala wuxuu yihi ukafanu fiiha inay rasuulka ilaahay jirkiisii baabay taabatay e adiga laygu kafni oo tan kafan baan uhaysan uma qaala wuxuu yihi haddana lam yukafan fiiha rasuul الlahi salى الlahu عalيه wasalam rasuulka ilaahay ba lagumaba kafnine ukafanu fiiha marka aniga miyaa laygu kafniy wixii rasuulka ilaahay ba ilahay uga raali noqon waayo in lagu kafno adna layguma kafnayo weye fatasadaqa biha uu sadaqaystay xadiid kolley waa inoo cad yahay oo rasuulka ilaahay saddex maro oo jirkiisa wada gaadhayay oon qamiis iyo cumaamadi kuma jirin baa lagu kafnay taas wey waana ta dee jamaahiir alculamaa ay leeyihin ruuxii ama raggii saddexaa mare in lagu kafno ayaa dee uu yahay ta mustaxabka walow dee maro keliyo jirkii wada gaadhaysa ay kafa noqon karto taas baa mustaxab mustaxabna maaha ama sunana maaha in qamiis iyo cumaamad loo raaciyo bacd alculamaa qowlkooda haba ahaado lakin xadiidka sidaa kale laguma fasirayna xadiidku ma qabanaya leno daahirkiisa daahirkiisa ma aha se waxaa jirta xadiid abi daud iyo ay wariyeen oo rasuulka ilaahay saddex mare in lagu kafnay waa xullo oo laba mara aya qamiiskiisii uu isagu markii uu wafaaday uu gashanaa lakin xadiidkaasi waa xadiid daciifa oon la xujaysanahayn bal dee kaasna naftiisa qamiiskaasna waa lagaba saaray oo de waxa weeyaan lakin waxaa lagu kafnay saddexaa mare ayaabay ahayd cabdillahi bn abibakar kana waa ta aan ihi waa cabdillahi bn abibakr bn sidiqo markaa isagii abi waa isla magac abubakr kunyadiisana ku shuuroobe magaciisa cabdullahi bn cusmaan baa la idhaha abihii dee abubakr cabdullahi baa magaciisu yahay isagiina inankiisina cabdullahi o laba maga labadoodiiba isku magac weeye inankan ama cabdullahi bn abibakarna dikri wuxuu ku lahaa hijrada oo waa ninkii dhalinyarada ahaaye dee markaa hijradii iyaguba qeyb kaba ahaaye maalintii intuu reer maka dhex joogo habeenkiina ugu imanayay rasuulka ilaahi abubakr godkee wixii waree jira iyo waxa la leeyahay oo dhan ba warka u keenayay isagu ahaa markaasna muu raacin oo waa tan aan leyna camir ibnu farun baa raacay lakin markii ina urayqid waa ninkii isagu muslimba ma ahayne dariiqa tuusayey cabdullahi ibnu urayqid uu soo laabmo u sheegay inuu gaadheen ayuu markaa kaxeeyey qoyskii reer abibakar ayuu kaxeeyey oo markaasaa dee waa kan asma iyo intaasay halkaasay kuma gaadheen oo ay tegeen madiine ay uguba tegeen dikri fatxu maka iyo xunayn iyo daaifba dikri buu ku leeyahay waayo riwaayad uu leeyahay ma garanaya anugu dikri buu ku leeyahay se waxaa culimadu yidhaahaan maalintii daaif la xisaarinayay baa nabar gaadhay sahmi ama dhagax adu waxbaa nabar baa kuba dhacay nabarkii waabu kaba ladnaaday laakiin waktigii abibakar khilaafadiisii aabihii khilaafadiisii ayaa nabarkii intuu kacdoomay buu dhintay oo khilaafadii abibakar buu dhintay oo dee madaxaasi waxna ma yeelano isagoo dhalinyaro ayuu dhintay aabihii abibakar khilaafadiisina uu dhintay saa daraaddeed aabihii waa kaba dambeeyey oo uu ka horeeyeyba waan leenahay waa cabdullahi bn abibakarka arrintan iyo qisada inooguma sugan xadana xadaثna abubakr بn abi shaybata qal xadaثna xafs بn kiyat وبn cuyaynata وبn idrisa وcabdt وwakic waa lixdaas وxadaثnahu yaحya بn yaحya qal aخbarana cabdالcaزiز بn mحamedi kulhm dhammaantood waa xafs بn kiyat iyo ibn cuyayne iyo cabdالlahi بn idris iyo cabd ibn sulayman iyo wakic waa shan iyo ninka kale cabdالcaزiز ibn mحamed darawardi dhammaantood ba can hishaam bay ka wariyeen bhada isnaadi isnaadkii hishaam lahaayo waa can abihi can caaishata taas buu ahaa isnaadkune walaysa fi xadiiثi lakin intan dambe xadiiskooda kumay sugnayn qisatu cabdillahi bn abi bakr in rasuulka ilaahay saddex maro oo saxuuliye ah lagu kafnay mooyaane oo cadcadaa oo dee markaa qudmi ahaa mooye lakin qisada cabdillahi bn abi bakr iyaga riwaayadooda kumay sugnayn وxadaثnي بن أbي cمر qال xadaثna cبدالعaزيز عن يزيد عن محمد بن إبراhيم عن أbي سلمة أنه qاaل wuxuu hi abو سلمة sألtu waxaan weydiiyey cاaشhaةa cاaشha زوج النبي صلى الله عليه وسلم rasuulka ilaahay زawjadiisa ahayd oo faqultu lah a waxaan ku idhi في kab kufina rasuul الlahi صلى الله عليه وسلم rasuulka ilaahay maxaa lagu kafnay faqaalat waxay tihi imsa weye imsa mare ayaa lagu kafnay faqaalat fi halaaثati aswaabin saxuuriyatin saddex maro saxuuriya ayaa loo kafnay dee kafantaa kaamilkiina taas weeye wixii intaa ka badani kolle waa adigu kafantaa kaamilkii taa weye baabu tasfiyati lmeyti meydka deeditaankiisa la dedo markaa nafta ay ka baxday in la dedo bal wixii kuba yime kusoo arooruu baabkiisi yahay وxadثna زhayr بن xرb وxasن بن الxulwaniي وcبd بن حmaydi qala cbd أخbarnي وqala الآkخrاni xadaثna yعqوb وهو بن إbrاhيm بن سعد qala xadaثna abي ujeedada saddexan sheekha mslim ayaa siiqaday ku kala dunaayeen oo cabdi بن حmayd isag wuxuu yhi أخbaranii yعqوb labada kalena xadaثna yعqوb bay dhahan intaa waa iskaga mid yعqوbkuna waa yعqوb بن إbrahim بن سعد بن إbrahim بن cabdiرحman بن cوf kaasba weeye xadaثna abi aabihina waa ibrahim markaa ibn sacd an صalixin صalix ibn kaysan an ibn shihaabin ana aba salamta bna cabdالرaحman aخbarahu ana caiشhaةa um اlmuminiina qalat sujiya rasuul الlahi salى الlahu عalيه waslm rasuulki ilaahay waa la deday xiina maata markii uu dhintay bihawbi xibaratin waa maro iyo dharkaa yaman lagu samayn jiray ahayd oo markaa kollay khuduud iyo wax lahayd maro xibaro ayaa waxa weeye lagu dedo waa durubun darbun min buruud ilyamn waa dharkaa yaman lagu samayn jiray nooc kaba mid oo ana rasuulka ilaahay markii naftu kaba baxday maraa lagu deday maraduna sawb xibara ah ayay ahayd oo waa duruubta ama dharka ay qaadan jireenun ayay mid kaba mid ah oo xagga libaaskana waabay noogu iman doontaa insha allahu tacaala waxaana meesha kuba sugan buu leeyahay inay mustaxab tahay suno tahay maydka in la dedo waxaan uleeyahay culamadu ay kuwa ijmacsan yihiin oo xikmadan loo dedayaana isagii xaaladiisii waaba kano kol haday naftu ka baxda isbedel baaba ama tagayur baa kuba imanaya waa si bal isagii loo asturo oo indhihii dadka loogaba asturo taas iyo unbay noqonaysaa waxaana uu leeyahay waxay asxaaba shaaficiyu kasoo naqlinayaaye maradan lagu dedayo darafna madaxiisa loo hoos kelinaya darafna lugihiisa hoosi si aanay udhicin oo la dul yaan la duldhigin un ee macnaa wuxuu leeyahy waa si loo adkeeyo unbay taas ujeedadu ay tahay welibana wuxuu leeyahay waxaa tasiyadaas ama deditaankaasi noqonaya marka dhabkii uu isagu markii uu dhintay ama naftu ka baxday uu gashanaa laga saaro waayo sababtuu dharkan isaga de markii hore dhididkiisi waxaa la arkaa tagayur iniyo isbedel inay kuma keenaan marka dharkaa hore laga saaro ayaa maradan kale laguma dedaya taas bul bal kafantii xadiidkana u dambeeya filaya ama baabkan baabu fi taxsiini kafani lmayiti maydka kafantiisa fiicnayntii la fiicnaynayay ahayd in la fiicneeyo taas buu baabkeedi yahay xadaثna haarun بn cabdالlahi وxajaaj بn shaacir qaala waxay yidhahdeen xadaثna xajaaj bn mحamedi wmحamed xajaaj bn mحamed alأxwar almasisi qaala qaala بn jurayjin in badan baan kusoo yar celcelinay xajaaj ibn mحamed markan uu sheekhiisan ibn jurayjo uu laazimay wax kasoo naqlayo xadaثani iyo akhbarani iyo waxma yidhaaheen qaala qaala بn jurayjin imaka hadduu nin kala yahay ama nin tadliis lagu yaqaano yahay qaaladii de waxaa la odhan laaba itisaal ma keenayso ibnu jaraj baa saa yihi un waan ka maqlay waramay wixii kumaba sugnaa lakin waa cibaarada uu isticmaalaba isagu oo qaaladiis waa itisaal uno ibnu jaraj sanbu odhana qaala qaala ibnu jarajin horena waan usoo aragnay kitaabka akbaranii abu zubayri ya ya aniga sayta haarun بn cabdالlahi xajaaj بn shacr qala xadaثna xajaaj بn mحamedi qala qala بn jurayj ma wax kala yaal maaa yaal bal idhib idhib bal ke taxsiin ka ah qala qala بn jurayji kana isku mid baa nahay de anagu adiga kaagwasi ya xadaثna qala بn jurayj akbarani sana baan soo dhaaf miya oo kaygaas a ana sida kasoo boodey de agga hore waa moodaya halkan in la sheegaya وxadaثna isحاq بن ibrahim وcbd بن حmaydin qala aخbarana cabdالرaزاq qala aخbarana macmar بن xa وxadaثna cabdالlahi بن cabdiلرحman الdarimiy qala aخbarana abulyaman xakم بn naafiع qala aخbarana شhucayb عan الzuriy bhada isnaadi sawan isnaadka suri wixii ka dambeeyan aan soo aragnay waana isla midun kan kale waan aqriyay sanadkiisa أخبرني أبي الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يحدث أن النبي صلى الله عليه وسلم خضب يوما رasuلka ilah maalin khudbeeyey فذakر wuxuu hadal qaado xusay رajuلa nin min أصحaabi أصxaabtiisa kamid oo qubida dhintay ruuxdiisii la qabtay oo fakufina la kafnay في kafanin kafan غayri ظaaئira aan wax saas macno lahayn weeye kafan aan dee wax weyn ahaynba ama iska xaqiir oo liidata lagu kafnay taas baa rasuulka ilah sheegay macnaa xaqiirin hayri kaamil lisadri oo hagaag u asturaysay kafan dee hagaag wada qarinaysay aan ahayn mala habeenna waa la asayba waqubira la asayna laylan habeen taasuu rasuulka ilahi hadal qaaday fazajara nabiyu sala allahu alay wasalam rasuulka ilaahay uu manciyey uu zajriyey waa ka nahiyey dadka an yuqbara rajulu ninkii in la aso bileyli habeenkii xataa yusallaa caleyhi ilaa lagaga tukanayo ilaa an yudara insaan in loo baahiyo insaan ama waa dadkii dee kolba aaska ama ruuxan tawalaya aaskiisa loo baahiyo oo ama daruura ay u timaado mo ilaa dalika oo waxay ku qasbaan inay habeenkii aasaan waqaala nabiyu sala allahu alayh wasalam waxaa kaluu rasuulku yihi idaa kafana axadukum axadkiin hadduu kafna akhaahu walaalkiisa oo uu kafnayo falyuxasin kafanahu kafantiisaa fiicneeya kafnahuna barhkood kuma dabdiyo macnaa masderkii kafanaa markaa lagaba dhigo oo taas lagaba dhigo kafanna waxay noqonaysaa wixii lagu kafnayey markaa fa'da la fadxiye markaa xadiidka ta inoogu sugan rasuulka ilaahi salawaat ullahi wasalaamu alayh nin saxaabadii kamida oo kafan mala aan dhamayn lagu kafnay oo habeenna la aasay ayuu soo qaaday oo markaasa wuxuu nahiyey dadkii in habeen la aaso dee kolley waxaa la arkaa dadkii inaana cid hagaagsan ma xaadirin inaan salaadii lagu tukan kolkol dee markaa ay kafan hagaagsan aan loo hayniy baabay say yeeli jireen si aanay umuuqan iyo waxyaalaha ay kuma kafnayaanna bal markaa waxa way si kafantiisina loo fiicneeyo dadka ay u yimaadaan oo salaadii lagu tukado in habeenkii la aasa uu nahiyey allahuma inaan daruura timaado mooyaane kolley xadiis horena waynu soo marray saddex waqtiyo rasuulka ilaahay nahiyey wala waqtiyo kooban iyagu ay ahaayeen oo waqtiyadii salaada la isu diidayey duluucu shamsi iyo quruubu shamsi iyo cinda listiwa taa horeynu kalaamkeeda uba soo marray halkii awqaadaynu kuma soo marray bal tan xadiisku wuxuu keenayaa hadday daruura jirto baahi jirto kafantiina loo fiicneeyo ba'si kuma sugna waa la aasaya laakiin marka aanay taasi jirin bal si xuduur fiican u yimaado salaad fiicanna laguma tukado si fiicanna looba aaso in habeenkii aan la aasina laba dib dhigo haddii aan loo baqanayn meydka ama dhib kale aan daruuro kale aanay jirin xadiidka taasaa nooguma sugan de waxaa kaloo rasuulka ilaahi salawaat ullahi wasalaamu aleyh xadiidkana si guudba waa maray ruuxa kafantii ruuxa muslimkee la kafnaya in la fiicneeyo ujeedadu kafan saatira jirkiisii asturaysa maha macnuu in lagu halkan lagu tartamo mugaalaad iyo israaf lalaba yimaado waa kafantaa dee imaka sida kuwii rasuulka ilaahi laguma kafnayo kafan dhanuun in laguma kafno taas un israaf iyo waxyaalahaas mugaalaadkaasna aanu kuma jirin taas macnuu dee nadiifa oo hagaag jirkiisii u asturayso taa dhexdhexaadkaa laguma kafno taas baa rasuulka ilahi amra wallah subxana wataala alam سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك